لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa cashirkii lixaad kitaabka addurar albahiya faslun fi dahaarati dahaaradii buu faslu yahay fad fi dahaara daada la kordhigo waa nadaafadda layska nadiifiyo waxyaalaha aqdaarta ah xataa wuxuu layska nadiifinayo hadduu shay daahira yahay laakiin waxyaalaha la qurumaysa u yahay kalbusaaqi walmakhaad sida xaakada iyo caliyada iyo waxaasoo kale layska nadiifiyo dahaara la yihahda marka waxaa la yska nadiifinaya mar waa shay xisiya oo muuqda sida taa hadda aynu sheegnoo kale ama waa macnawiyo sida waxyaalaha xiqdiga iyo xasadka iyo xumaha iyo balaayadaas oo la yska nadiifiyo wey xagga sharciga dahaaro waxaa lagu yidhaahdaa xadadka oo la yska koryeelo ama najaasada oo la yska suuliyo ayaa la yidhaahdaa markaa dahaaradu wasaa-il bay leedahay waa afar maqaasidna way leedahay waa afar maqaasid wasaa-il iyo maqaasid wasaa-isha dahaarada lagu gaarayo waa biyihii kow turaabkii iyo ciidiiya labo xajarkii lagu isijeysanayay saddex daabiqii kii wax lagu megdinaya afar maqaasid waa maxay xaggee loo socdaa meesha loo socdo waxa la gaarayo oo maqsadka waa maxay inaa waxaan u isticmaalaysaa inaa wuduu weeso inay kuu xasisho ama tayamum booraysi ama qusli oo mayrashaa ama isaalat najaasa taas baa la yidhaahdaa waxaa jira waxa la yidhaahdo wasaa'iluulwasaa'il waa weelka ah biyaha ku shubanaysid iyo ijtihaadka laa yasixu ma asaxayo rafcu lxadai xada iska koryeelidiis walaa isaalatu najasi najaaso iska suulinteed labadaasi ma asaxayaan laa yasixu rafcu lxada xada iska koryeelidiis ama walaa isaalatu najasi najaaso iska suulinteed ilaa bimaa-in biyo mooyaane maagaasoo mudlaqin layska idlaaqay waxaa qofka xadad iskaga suulin karaayo ama ku weesaysan karaa ama ku qubaysan karaa waa xadad ka koryeeli karaa ama najaaso ka nadiifin karaa waa un biyo mudlaqa bimaa-in oo mudlaqi biyo layska idlaaqay maxaa looga jeeda waxa markii lagu dhawaaqa la yihahdo waa biyo waxaana waa maxay waa biyo midabkay doonaan biyuhu ha lahaadeen biyo guduudan biyo madow yaa biyo barafa biyo qabow waxay doonaan ha noqdeen waaya wa huwa maaga mudlaqa ahi maaga la yska idlaaqay an yakuuna waa inuu yahay daahiran mid u daahira fii nafsihi naftiisa mudahiran sii dahiraya ligayrihi isaga keyrkiis waa inuu sii dahirayo biyahaas iyagu naftooda daahirka u ah wax kalena sii dahiraya baa waxaa la yihahdaa almaa lmudlaq ayaa la yihahdaa waa waxaa marka la arko biyo un la dhahayo aan wax qeyd ah oo laazima aan lala xiriirinayn qeydba ma leh ama qeyd ka fakanayo la xiriirinaya dhib male qeyd ka fakanaya waxaan waa maxay waa biyo ceel waxaan waa maxay waa biyo barkadeed waaye waxaan waa maxay waa biyihii tuubada haddii qeydku yahay qeyd fakanaya dhimala biyaha hadda doorsoomay say meesha ugu nagaayeen balliga ugu jireen ama barkedda yaa maska maa mudlaqa weeyaan xayaabay yeesheenoo waxa weeyaan dhoobadii baa bedeshay wax dhiba ma leh waa maa mudlaq baa la iska dhahaya amaa haddii qeyd laazima meesha yaal lama ogolaanayo an yakuuna waa inuu yahay daahiran fii nafsihi kow mudahiran ligayrihi gayrkiisana sii dahirinaya oo xasilinaya dahaarada wa huwa maagaa mudlaqaayih daabitkiisa markaa rabtid gayru lmutanajisi midka mutanajiska oo najaasoobay geyrkiis wey biyo najaasoobay geyrkood wey waa maxay waa biyo aan najaasoobin afar baa lagaa rabaa inaad qeyd u xidhi wagayru lmustacmali mid la isticmaalay geyrkiis wey oo ah midaan la isticmaalin wagayru lmutagayiri mid doorsoomay geyrkiis weeye oo ah midaan doorsoomin mid mu doorsoomay tagayuran doorsoon kahiiran badan doorsoon badan waay tagayuran doorsoonoo kahiiran badan mid doorsoomay doorsoon badan geyrkiis wey ee waa maxay waa mid aan doorsoomin ama hadduu doorsoomay waa doorsoon yar wey doorsoon badan oo ku doorsoomay weliba bikhaliidin mid dheehay oo daahirin daahira kaasoo yastaqni lmaa-u biyuhu ka qaniy ka kaaftoomayaan ka deeqtoon yihiin yastaqni lmaa-u biyuhu ka deeqtoon yihiin canu xaggiis biyaa doorsoomay doorsoonku waa badan yahay shayga ay ku doorsoomeen najaaso maaha waa bikhaliidin daahir waa shay daahir oo mukhaalid ah waaya oo biyuhuna aysan u baahnayn uma baahna biyuhu mid dheehay baa lagu yidhi oo daahir ah maxaa meeshaa la gartay mid mujaawira biyaha wax la darsay hadday isla bedelaan geedkii balligay ku jireen geedihii biyuhu balligaas ka biyaha ka dhex baxay urtoodii iyo dhadhankoodii iyo waxaasay yeesheen dhib ma leh ayib biyihiisay meel u nagaayeen muddo dheer kusoo doogay isbedelay dhib ma leh kaasoo yastaqni lmaa-u canhu biyuhuna ka kaa ka deeqtoon yihiin waay oo laga ilaalin karo sida zacfaraan iyo miski iyo waa laga ilaalin karaa maxaa baxaya wixii aan biyaha laga ilaalin karin balliga biyuhu galayaan iyo kanaalka marayaan dhoobadiisa lagama ilaalin karo xayaabada lagama ilaalin karo wadaday soo raaceen lagama ilaalin karo geedaha biyuhu meeshay ku jiraan caleentooda kusoo daadanaysa lagama ilaalin karo ayib biyahaas mudlaqaaye waa biyaha aan najaasoobin waa biyaha aan mustacmalka ahayn waa biyaha aan daarsoon badan doorsoomin waa waa biyaha noocaas waay doorsoonku hadduu yaryahay xoogaa yaroo ura iyo midab yar oo biyihii isbedelo ku dhacay wax noocaasa yihiin shayguna shay daahira yahay wuxuuna wax yar yihiin baa baxaysa waalmutanajisu biyaha mutanajiska la yiraahdo waa kuwa najaasoobay kuwa najaasoobay wahuwa kaasi maa waqacat fiihi waxay dhexdiisa ku dhacday weeye najaasatun najaaso waxay ku dhacday weye najaasadaasoo hayru macfowin canhaa mid la cafiyey hayrkeeda najaaso aan la cafin baa ku dhacday haddii la cafiyaa baxaysa ha ku dhacday wataqayara doorsoomay biyihina waa doorsoomeen in kaana almaa biyuhu hadday yihiin kasiiran kuwa tiro badan biyihina waa biyo tiro badan biyihii waa biyo tiro badan haye najaasaa ku dhacday mid la cafiyey maaha laakiin waa doorsoomeen biyo badan mar hadday doorsoomaan dhadhan iyo ur iyo midab waa u dhammaatay doorsoonkaa biyaha badan laga fiiriya mar haddaan najaasada la cafin haddii la cafiyey dhib ma lahaateen biyihiina waa doorsoomeen biyihii waa biyo badan biyahaas waa mutanajis biyaha badan waa kuwe bi-an balaqa waa inuu gaaro maagaasi qullatayni laba qullo iyo fa agtara kasii badan laba boqol oo litir laba boqol iyo labaatan litir boqol iyo siddeetan litir qadaraa lagu kala sheegaay biyo noocaas wey oo amase wain lam yataqayar yuusan badoorsoomin biyihii najaasa ku dhacday najaase la cafiyey maaha waana macnaha najaasa ku dhacday lamana cafin haye meeshii ahayd uu taqayara waxaa ku bedeshaa wain lam yataqayar yuusan badoorsoomin waase goorma in kaana qaliilan haddii maagaas yahay biyo yar biyuhu mar hadday yar yihiin doorsoon lagama fiiriyo biyo yar doorsoon lagama fiiriyo dalowgaa wadatay oo nijaasadu soo raacday iyo saaladay biyo ma garanaysaa laba tanag iyo saddex tanag iyo wax la mid a mar hadday najaaso ku dhacday doorsoon lagama fiiriyo dhadhan iyo midab iyo urmidna lagama fiiriyo mar hadday biyuhu yaryihiin najaasaduna mid la cafin ay tahay midaan la cafin wey waaya halkan markuu taa la inoo sheegay halkan maxaa la akhrinayaa najaasada indhuhu aysan qaban karin iyo waa iska cafisa waaye wax yaroo dhiig ahoo aan kii muqaladka ahaa ahaynoo ajnabi dhiiggiisa iyo bahaladan yaryar iyo waxyaala la cafcafiyey baa jira aw amase in kaana qaliilan waa maxay ey duuna qul duunal qulatayn wey biyuhu waa biyo laba qulateyn ka yar biyo yar maxaa la dhahaa sharciga biyaha laba qulateyn ka yar biyo badanna maxaa la dhahaa biyaha labada qulateyn iyo ka badan ah ayaa la yidhaahdaa ayb wlmustacmalu biyaha mustacmalka ah huwa mustacmalku biyo mustacmala waa maxay maa weeye rafaca kor yeelay xadathan xadath ow azaala zuuliyey khabahan xumaan najaaso wa kaana qaliilan biyo yarna ahaaday biyo yaroo xadath la iskaga kor yeelay ama najaaso lagu suuliyey kuwaa weeyaan waa lagu dahaaro qaat marka hore oo meesha la marinayo marada koowaad iyo waxaas waa dee waa tii xadadka la iskaga kor yeelay weeyaan dayib amba waa maxay najaasaaba la yskaga zuuliyey biyihii ka horay wey waalmutagayiru kuwa mutagayirkaa kan doorsoomay tagayuran doorsoon kahiiran badan bimaa kiina ku doorsoomay dukira lasoo sheegay wixii lasoo sheegay ku doorsoomay bimaa dukira wixii lasoo sheegayna ku doorsoomay oo muxuu ahaa wixii lasoo sheegay min khaliidkii wixii dheehay oo daahirka ahaa oo biyuhu ka kaaftoomaya biyaha ku doorsoomay oo ay sidaas dhacday huwa kaasi alladii waa midka yamtanicu uu mancoomayo idlaaqu ismil maa'i biyo magacood ku sii deyntooda ama ku idlaaqidood calayhi biyahan dushooda lagu idlaaqo waa kay mancoomayso biyihii wixii khaliidkii biyuhu ka kaaftoomayeen ku doorsoomay waxaa mancoomaysa in biyo lagu sheego oo biyo keliya la yidhaahdo yamtanicu waxaa mancoomaya idlaaqu ismilmaa'i biyo magacood ku idlaaqidood calayhi dushiisa lagu idlaaqo bixaydu meelo yaxdiu lahu uu soo darinahayo yaxdiu uusoo darinayo lahu maagi ismun aakharu magac kalaaba usoo darinaya waa biyo keliya la dhihi mayo magac kalaa lagu sheegaya kal maraqati war waa maxay waxaan waa maraq waa biyo iyo maraq isku jira maraq kalaaba meesha imaanaya magac kalaa meesha soo darinaya qofka arka wuxuu leeyahy waxaan biyo maaha waa maraqe markuu indhaha saaro magac kale marka soo soo dariyay bes weeyaan saasaa arrinta ku dhammaatay waaya waa biyo ku doorsoomay doorsoom badan shay daahira biyuhuna aysan u baahnayn oo ka kaaftoomi kareen kuwaa weeyaan biyo waxaa jira in la isticmaalo ay xaaraan tahay iyagoo daahir oo mudahira sida biyo lasoo dhacay lama isticmaali karo ama mus musbal lishurb biyo cabitaan kaliya loogu talagalay meelaha biyaha sursuran oo cabid kaliya lishurbi naan lagu weesaysan wey waaye faslu fii qadaa'i alxaajati buu fasal u yahay xaaja gudashadii wey yustaxabu waxaa loo suneeyey liqaadilxaajati qofkii xaajada gudanayay bowlan ahaataya kaadi ow qaa-idan saxra ahaataya hadday doonto meeshuu yeysanba suuli ahaan an yalbasa inuu xirtana caleyhi labadiisa kabood qofkaas inuu kabihiisa qabaa loo loo jeclaado u sunno ah wayastura wa an yastura ra-sahu madaxiisa inuu asturana waa loo suneeyey waa sunni wayucidda wa an yucidda inuu diyaarsado almaa biyo awil axjaara dhagaxyo wuxuu wax iskaga tiri lahaa waa inuu diyaarsado ama biyo ama dhagaxyo ama dhagax wixii la mid a wayuqadima wa an yuqadima antaasaa wada nasbinaysa waa inuu hormariyo yasaarahu bidixdiisa cinda dukuuli gelidda agteeda suuli markuu gelaya bidixdaa la horgelaya lugta bidixdaa wey qaa'ilan xawliya mid ku qowlaya bismi illaah ilaahay magaciisa allaahumma ilaahdow inii anigu acuudu bika waxaan ka ammaan galay min alkhubuhi shayaadiinta kuwa lablab iyo walkhabaaidka shayaadiinta kuwa dhadig sidaa ha yiraahdo meeshaa markuu gelaya bismi illaah daas waxa weeye waa xirsixir weeyaan qur-aanna uga qasdi maayo waaye bismi illaah allahuma inaa acuudu bika min alkhubuhi walkhabaaid ayuu dhahaya allahuma inaa acuudu bika waxa weeyaan allahuma inaa acuudu bika min rijisin wاnajas اlkhabiid almuqbad الshayطaan الrajiim wayuqadima waan yuqadima waa inuu soo hormariyo yumnaahu midigtiisa cinda alkhuruuji markuu ka soo baxayo xamaamka suuliga midigtaa soo hormari qaa'ilan xaaliyah mid ku qowlahaya gufraanaka as'aluka ilaah waxaan ku weydiistay gufraanaka dhaafidaada ayaan ku weydiistay ikfir lii gufraanaka dhaafidaada ii dhaaf ilaahu ii dhaaf sidaas buu dhahaya waaye saddex saddex jeer hadduu akriya kaba si fiican dembi dhaaf buu weydiisanaya markuu suuliga ka baxayo maxaa yeeley intuu xamaamka fadhiyey ilaahay ma xuseyn dee qof muddo aan ilaahay xusin waa inuu hadda soo cesho ilaahu ii dhaaf weeye dembi dhaaf ama gaboodfal nicamta ilaahay u galay oo ilaahay ugu nicmeeyey oo ay ka mid tahay ilaahay hadda inuu cunno siiyey cunnadiu cunay la shiiday dheefshiidka ka bacdi meeshay mari lahayd loo sahlay oo soo baxday yaa shukrinaq weye qof kastoo waxaa la yidhi khaflo iyo halmaan ku dhaco cibaadada iyo werdiga halmaamo maqfiro inuu dalbaa wanaagsan gufraanaka undur ilicaanata lishaykhina almusanif icaanaha fiiri buu kuliyey sheekheenaan baale icaanatu daalibiin musanifkaana iska leh waay musanifkan baa iska leh asayid abibakr binu sayid maxamed shada addimiyaadi ayaa iska leh waay alxamdu lilaahi aladii adaaqanii ladata allihii waxaa mahad iskale macaankiisii dhedhansiiyey cunnada wa abqaa fii quwatii nafaqadiisii igu baaqi yeelay wa adhaba canii adaahu dhibtiisana iga soo saaray waay alxamdu lilaahi aladii adhaba tagsii canii xaggayga aladaa wixii dhibay wacaafaanii caafimaashay la qofku markuu meeshaa kusii socdo waa dhiban yahay waa laa yastaqbila alqiblata qiblada waa inuusan qaabilin markuu xaajo gudanayo qiblada waa inuusan qaabilin ayib meel aan loogu talagelin hadday tahay meelaha xamaamyadaa dhib ma leh wayaxrumu waaba xaaraam fi saxraa'i meesha bannaanka ah in qiblada la qaabilo ida intafat markii anfoonaato la waayo ashuruud اlmuqararatu shuruudii la sugay markii ay anfoonaato la waayo oo maxay ahayd shuruudaas meel bannaan ya waa meel bannaan maxaa loga jeeda meel aan suuli lagu talagelin wey ama dhismaha waay saatir hadduusan haysan gaaraya si dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiis iyo wixii kasii badan isaguna uusan saddex tilaabo uga fogeyn saddex macnaha dhudhun uusan uga fogeyn hadduu saatir haysto qiblada waa qaabili karaa dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiisii ka badanna saatir ku dhan yahay ayib walaa yatakalama wa anlaa yatakalama waa inuusan hadlin qofka xaajo gudanaya ilaa lidaruuratin daruuro mooyaane xus ilaahay iyo wax kale toonna waa inuusan dhihin daruuro mooyaane waaya walow dakalow hataa had- fii hadduu u galo xataa xaajo gudasho waxaan ahayn inuu meesha suuliga xaaqo nadiifiyo rabaa ama biyo inuu dhigo xataa yuusan hadli waaya taasna intaasaa laga sheegay tanaxnuxa iyo hadduu yidhaahda iyo dhib ma leh ilaa lidaruura yuusan hadlin daruuro mooyaane daruuro maxaa ka mid a qof in dhala buu baraarujinaya waa u bannaanta inuu hadlo bal marmar bay waajibis noqonaysaa hadduu ka boqo qofkaas inuu dhibaato ku dhacdo ama gebi ka dhaco waaye war ka joog buu dhahayaa meesha waa bohole ama bahal iyo mas kusoo socdo arka waa ka baraarujinaya xataa xoolahan kaloo caadiga la dhaqdo waa la mid walaa yarfacu thawbahu maradiisa kor uguma qaado dafcatan waaxidatan hal mar bale shay-an fa shay-an xooga xoogaa waa hadba kor usii qaadaya xataa yaqruba min alardi ilaa dhulka uga dhowaanaya qofkii wuxuu rabaa inuu fariisto hal mar isagii o dhan maradii mudh iska siin maaye hadba xoogaa kor usii qaadin kor usii qaadin kor usii qaadin kor usii qaadin intaasna waa sii fadhiisanaya maradiina korba usii qaadaya waay shay-an fa shay-an xataa yaqruba min alard walaa yanduru ila samaa'i xagga kore oo cirka ma fiirsho isagoo xaajo gudanaya walaa ilaa farjihiina ma fiirinayo cawradiisa ayb walaa ilaa maana fiirin mayo yakhruju minhu isaga ka soo baxaya maslaxad inay keento mooyaane dhagaxii ku sijeedo rabaa inuu fiirsho bal inuu wixii ka dhameeyey in kale maslaxad baa keenta kuwaan hadda shaybaaradan waxay leeyihin shaybaarka soo qaado wixii la fiirshay noqonaysa ilaa hadda waxaa la- wixii aan la fiirin laakiin kuwaan wax baaraya dee wixii qof ka soo baxayay waa la rabaa inuu soo qaado soo maaha baaro marka dee maslaxad baa meeshaas ku jira markaas wa allaa yabcatha waa inuusan ca- cayaarin gacantiisa iyo waxaas meeshaasna waxna laguma cuno waxna laguma cabo fadhigana lama dheereeyo baabasiir baa laga qaadaa ku- daahidda suuliga kaadadiisa iyo wixii ka yimid caliyo kuma dul tufo ilkaha ka guduudanaya haddii kale ku leeyahay waaya cadaygii lafteeda inuu dibadda ula soo baxaa fiican ayib arrimahaas marka muuse uu ka hadlaya wa an yusbila waa inuu raariciyo markuu kacayo thoobahu maradiisa qabla intisaabihi iyo taagnaantiisa horteed intuusan oogmin lig dhihin intuu hadba sii kacayo haddana marada hadba hoos hawsii raarciyo hawsii raarciyo hawsii raarciyo ee isagoo aan maradii weli taaban hadduu kaco qaawan waa laga fiican yahay marka meelaha la gelayana dikriga ilaahay iyo qur-aan iyo wuxuu ku qoran yahay lalama galo meeshuu aadayo oo suuliga ka dhiganaya meel dadka ka fog inay taa fiican lugta bidix inuu cuskadaa fiican xaaji gudashada markuu u fadhiyo waxa soo baxaya saasaa u sahlan dabayshu waxay waa inaysan kusoo sayrinayn wadada dadku maraan waa inuusan fadhiisan meeshay dadku fadhiisaan waa inuusan fadhiisan haddaysan macsi iyo dembi iyo balaayo u fariisanayn geedaha midhaha bixinaya hoostooda waa inuusan ku xaajo gudan god daloolo dhulka god ka da- u daloola dhulka waa inuusan ku xaajo gudan oo dhibaata ka imaan kadha meel adag oo kaadidii soo duulayso isaga ku dhacaysa waa inuusan iyana ku kaadin dayib meeshii wax kaga yimaadeen dusheeda inuu ku dul istijeysto waa laga fiican yahay dhinac kale ha u dhaqaaqo yaysan wixii kusoo firiirina hadday suulitoo meel godan gelayaan dhib ma leh laanna meel baaba loogu talagala markaas kaadida waa inuu iska hubiyo iska istibreeyo dadkuna taa waa ku kala duwan yihi qof baa isla markay dhibicda u dambaysa ka timaada aysan wax kala imaaneyn waay biyo soconaya waa inuusan ku kaadin habeen biyo fadhiyana waa inuusan ku kaadin habeen iyo maalintoona waa biyaan cidna lahayn ama isagu leeyahay ee biyo dad leeyihiin ama ummadoo dhan ka dhaxaysa hadday tahay waaba xaaraan lama ogolo waay arrimahaas buu ka hadlayaa masaajidka dhexdiisa in lagu xaajo kunto lama ogolo hadduu doono weel hadduu ku kaadidu u dhigayo lama ogolo meelaha ciriirigayo dhan waa la mid mashcaro xaraam iyo safa iyo والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب